bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan kheyrtan dhegaysanaysaay kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo aad kala socotaan redio muqdisho ee codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo maalnimada jimcaha oo ay sabtiga soo gelayso waa axad isniin ay soo gelayso taarikhduna ku beegan tahay afar labaatanka julaay sanadka labada kun lix iyo tobanka qodobada barnaamijka aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo tacsi tiiraan in loo diray qoyska qaraabada iyo ehlada uu ka baxay iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee jenaraal cabdiraxmaan warsame cilmi carre oo maanta ku geeriyooday magaalada tan muqdisho xaflad lagu daafurayey ololaha talaalka cudurada samabada ee ku dhaca ariga oo si rasmi ah maanta wasaaradda xanaanada xoolaha ay u daafurtay magaalada tan muqdisho ayaa barnaamijka ku maqli doontaana mas-uuliyiin iyo xildhibaano iyo xubno kale oo kulankaasi ka qaybgalay daafurka oo khudbado kala duwan halkaa ka jeediya ayaana barnaamijka idinkuu soo gudin doonaa waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaana wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo maanta tababar u soo gebagabaysay ururada dhallinyarada ee degmooyinka gobolka banaadir ka oo ku saabsanaa sharciga shaqaalaha ajnabiga markaana lagu dhiirigeliyey dhallinyaradii ka qaybgalay in ay cabashadooda usoo gudbiyaan wasaaradda sidoo kale wasiir ku-xeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo isna kulankaasi ka hadlay ee barnaamijka idinku haynaa kulan looga hadlayay doorka haweenka ee siyaasadda sida iyagu dhankooda isugu dhiirigelin karaan hanaanka siyaasadeed ee dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada tan muqdisho oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan sidoo kale gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa iyana kulankaasi ka qaybgashay oo ardaydii ka qaybgalay ay su'aalo ku weydiinayeen qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka idinkuu soo gudbin doonaa farsamadu waa maxamed cabdiqalaf anigoo maxamed macali xasan waydka ayaa idin socodsiinaya kusoo dhowaada mar kale barnaamijka dhacdooyinka iyo heeska barnaamijka
wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan anis weeshano walaalayaal awada jirno way walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno way walaalayaal wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis warashano walaalayaal awada jiro walaalayaal
aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sarmaarki ayaa tacsi tiiraanle u diray qoyska qaraabada iyo shacabka soomaaliyeed isagoo ugu tacsiideeyey geerida ku timid jenaraal cabdiraxmaan warsame cilmi caare oo maanta ku geeriyooday magaalada tan muqdisho jenaraalka ayaa ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaana muddooyinkan ku xanuunsanayay gudaha magaalada tan muqdisho jenaraal caare waxa uu ahaa shakhsi naftiisa wakhtigiisa iyo cilmigiisaba u huray sidii loo horumarin lahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dib u dhisna loogu sameyn lahaa ayuu wasaare cumar cabdirashiid calisan maarke oo ka tacsiyeynayay geerida marxuumkaasi ugu dambeyntii wasaaraha soomaaliya si gaara tacsi ugu diray qoyska marxuumka isagoo dhanka kalena alle ugu bariyey marxuum caare in uu jannadii fardowsa ka waraabiyo inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun munaasabad maanta lagu qabtay magaalada tan muqdisho ayaa waxaa lagu daahfurayay olaha talaalka cudurada samabada ku dhaca ariga oo si rasmiya ay u daahfurtay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda faw oo marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano hay-adda cunnada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay iyo ururada ka shaqeeya xanaanada xoolaha doctoresa nuurto sheekh maxamuud oo ku hadlaysay ururada xanaanada xoolaha ayaa soo dhoweysay daahfurka waxaana ay sheegtay in tallaabadan ay tahay mid aada u wanaagsan بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وزيرك حنانة حولها نرتك الداقة مدن الصغير عيد على اسمها جود وزارة حنانة حولها مدن محمد عمر xildhibaan doctor saciid madaxda kale ee joogta shirka dhakhaatiirta aqoon-yahanada agaasimayaalka ganacsatada xoolaha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii hore ayaa loo tilmaamay waxaan iskugu nimid munaasabad aan sida badan iskugu nimaado oo ah daahfurka tallaalka sambabka ariga oo dhaca mar walba sanadkii mar ama laba jeer sida hore loo sheegay sambabka ariga wuxuu ka mid yahay cudurrada halista badan leh oo ariga waxyeeleeyo ama u diido inuu ganacsi galo ama sababo dhimasho badan oo dhinaca dhaqaalaha wax u dhimayo waxaan aada iyo aada aan u hambalgeynayaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa oo shirkan soo abaabushay oo hogaaminayso coordination u sameynayso dhammaan gobollada dalka tallaalka ka socda ee xanaa c b b c c p p ama sambabka arig waa aadan usoo dhaweyneynaa waxaa kaloo u hambalyeynayaa dhakhaatiirta kalkaaliyaasha farsamo yaqaanada ku abtirsada bahda xanaanada xoolaha ee ka howlgala gobollada soomaaliya oo a ku howlan habeen iyo maalin horumarinta iyo caafimaadka xoolaha waxaa kaloo aada u soo dhaweynayaa oo hambalyo maanta noo ah si guu si wada jir ah maanta inay u wada shaqeynayaan professional associationadii oo ahaay xirfadleyda xanaanada xoolaha iyo wasaaradii xanaanada xoolaha u hogaaminayso inay si fiican u wada shaqeynayaan hal aragtina ay ka wada leeyihiin xoolaha iskuma tilmaamayno dhaqaalaha dalka meeshu ku tiirsan yahay waayo markii shaksi ahaan qof qof loo qaado ha joogo meli ama magaalo ha joogo ama markii guud ahaan la fiiriyo ka ganacsigiisa iyo waxa ka soo xidhooda tobankii iyo dhowrkii sano ugu dambaysay wax la dhoofiyo oo lacag aada dalka ka soo gasho waxaa waaye xoolaha iyo waxa ka soo baxa xoolaha oo ama hilib ahaan loo dhoofiyo ama maqaar la dhoofiyo ama neef noolo la dhoofiyo ayay ka timaadaan lacagta adag ee maanta kor u hayso nolosha dadka soomaaliyeed ee dalka ku soo noqonayso wax kale oo la dhoofiyo soomaaliya ay bannaanka geyso ma laha haddii aysan xoolaha jiri lahayn waxaan u malaynaa dhaqaalaha dalka meel dhib badan oo halisa ayuu geli lahay maadaama sektaradii kale oo dhaqaalaha soo saaraya waxaa ku xigo waa ganacsiga ganacsiga si aad ogtihiin lacag adag ayaa bannaanka loo saaraa oo lagu soo gadaa waxa laga laga ganacsanayo ma lihin warshado ma lihin beero waaweyn oo soo saara cuntada la cuno tan waxay qasbaysaa marka inaan lacagtayna adkeed qaadno oon dibadda geyno oon ku soo gadanno wax aan faa'iido sii saarno oon ku ganacsano laakiin xoolaha ayagoo la gelin dakhli badan oo aan daawo badan iyo tallaal badan iyo horumarin badan iyo nafaqayn badan iyo kawarqab badan aan la gelin ayay haddana dalka waxay soo geliyaan dhaqaalo aada iyo aada u fara badan oo ay ku tiirsan yihiin dadka soomaaliyeed inta ugu badan runtii waxaan aada u rajaynayaa qorshooyinka mustaqbalka ee dowladda isagoo wasiirka wakiil nooga yahay cod dheerna aan ugu sheegayn inuu naga gaarsiiyo marka la samaynayo qorshooyinka qaranka in laga dhigo priority number one xoolaha maalgelinta xoolaha wax uqabadka xoolaha daaweynta xoolaha tallaalka xoolaha nafaqaynta xoolaha iyo kor uqaadidda iyo ugu dambeyn suuqgeynta xoolaha haddii intaas marka la maalgeliyo waxa maanta sida loogu noolyahay si ka duwan oo ka fiicana loogu noolaanaya insha allah haddii ilaahay raalli ka noqo aad iyo aad ayaad mahadsantihiin waxaan maanta iskugu nimid inaan bilaawno tallaalka sambabka ariga insha allah hadduu ilaahay yiraa waxaana rajaynaya inuu guul ku dhammaan doono dhammaantiin aada mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu xildhibaan siciid maxamed cali oo ah guddoomiyaha guddiga xanaanada xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa uga mahad celiyey wasaaradda barnaamijkan ay maanta dahafurtay
bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaan madaxda meesha fadhida saxaafadda waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta faa'iidooyin badan ee barnaamijkan uu leeyahay ayaa la taxay oo la sheegay oo aada iyo aada u qiimo badan waana rur faa'iidooyinka toonna waxay ka soo baxdaa xoolaha tilaalka loo wado faa'iidooyin qarsoon ayaa jira oo idinka gacantiina ay ku jiraan ku jirto dadkana ay idinka sugayaan dadka xoolaha dhaqashada xoola dhaqatada ah mar kastaba waxay sugaan dowladooda dowladdana waxay ku arkaan waa idinka dowladnimada waxay ku fahmaan waa idinka mashruucan oo kale ayay dadka maxaanku idhahdaa xoola dhaqatada ku fahmayaan inay dowladooda soo gaartay hooshii dowladda ay ka rabeenna ay u qabatay marka hore waxaan idinkula dardaarmayaa barnaamijkan inuu yahay barnaamij aada iyo aada u weyn faa'iido badan dowladda ka faa'iidaysanayso reer baadiyaha ay xoolaha dhaqanaya ka faa'iidaysanayaan ganacsatada ka faa'iidaysanayso ummadda ay ka faa'iidayso nooc kasta ay tahay horta marka hore taas inaad nafteena iyo naftiinba aa gelisaan oo waxaasi message idinka aada sidaan inuu noqdo markan waxaa lagu baahan yahay mar hadday saas tahay tilaalka keligiisa ma ku baxaysaa sida caadada noo ahayd daaweyn ayaa garab soconayso xara haddaad tagtid ama beel meel degan markaad tagtid ee aad ku aragtid cudur dhakhtarka ama kaaliyaha ama ninka markaasi hoosha wato waa ka xanuunsanaya neefkaasoo jisirka ma tegayo mana ka leexan karo sababtoo ah waa hooshiisii waa wuxuu ka naxayey waa wuxuu wax usoo bartay dadkana dareenkooda meesha ayay ka helayaan marka aniga waxaan idinku buraarujin lahaa barnaamijkan maanta aada daahfuraysaan oo ah tilaalka sambabka ariga waxaan dhihi lahaa ha guulaysto marka koowaad marka labaadna mirihiisa si degdeg ayaa loo arkayaa anaguna waxaan rabnaa ka dowlad ahaan kan xukuumad ahaan ka wasaarad xalaal xoola ahaan inay faa'iidadii feedbackii waxaa soo qabateen ay nagu soo noqoto ummaddana ay u soo noqoto anigu daahfurkeyga intaasaan kaga gelayaa daahfurka waxaan iska laha wasiirka waana mahadsantihiin وإن سلام السلام عليكم ورحمة الله
wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed axmed ayaa sheegay in xoolaha dhaqaalaha soomaaliya ay kaalin weyn kaga jiraan ayna u baahan tahay in la dhiirigeliyo dadka xoolaha dhaqdaa
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وزيرك حنانة حولها ديرت يداقة مدن سعيد عيد دكتور سعيد وقيبسنها برلمانك أرمها حنانة حولها دكتوريسا نورت الشيخ قناع ستضع أقاسمها قود لمانتين مدن المروي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه وحمان تشرف ويني أه إن نورتي نتاجنا هي أنا وقصو قيب كلي برنامج كان شرفت بدن وعاد لو سو أبابولي وكسابسن سيدي الله هرمرين لها xoolaha iyo talaalkooda iyo caafimaadkooda si aad la socotaan soomaaliya saddexda khayraad oo ay ku faanto oo la ogyahay oo bannaanka noo yaal waa beeraha iyo xoolaha iyo badda ilaahay wuxuuna siiyey xoolaha adduunka ugu badan soomaaliya waxay caan ku ahayd afartan nooc oo xoolaha la dhaqdo geela looda ariga idaha intaba waxaan mar kasta ahayn dhaqaalaheena wuxuu ku tiirsanaa dhaqaalaha dhoofinta xoolaha xoolana waxaa la dhoofin karaa marka ay caafimaadkooda wanaagsan yihiin oo ay wax kasta ka badqabaan waad ogtihiinoo soomaaliya muddo dheeray ku bursanay burburkaas wuxuu keenay in xoolaheennii magacyo badan loo baxshay dhibaatooyin badan lagu sheego laakiin alxamdu lilah wasaaradda xanaanada xoolaha waxay dadaal badan u gashay inay ka shaqayso sidii ay magac fiican ugu samayn laheyd xoolaheenna oo ay ku dadaashay albaab kastoo ay garaaci karta inay u garaacdo sidii loo tayayn lahaa xoolaha la dhoofinayay teeda kale wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo aan wada degannahay wasaaradda xanaanada wasaaradda xanaanada xoolaha waa waxaan markas ka wada shaqaynaa sidii ganacsatada soomaaliyeed ka shaqeeya xoolaha loogu raadin lahaa suuq ay geystaan xoolahooda waxaa xoolo la dhoofin karaa marka caafimaadkooda laga shaqeeyo lana baaba iyo sumcaddii xumeedoo soomaaliya hore loogu sameeyey wasaaradda ganacsiga waxay mar kasta ku dadaashaa annagoo kaashayna walaalaheen beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo ganac kalluumaysigaba inaan soomaaliya khayraadkeeda dadka tusno isla markaasna suuq iyo meelihii loo bixi lahaa aan raadin waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay barnaamijkan maanta la sameeyey oo ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka xoolaha kaasna wuxuu waxweyn ka tari doonaa inaan insha allah sumcaddayna soo ceshano waxaan idinkaga mahad celinayaa sidii aad maaragtay usoo abaabusheen shaqadan hawshan sharafta leh waxaan ka cudur daaranayaa inaan barnaamijkan aan dhamaysan karin oo qodo kale aan shir kale meesha aan kula leeyahay inaan idinla dhamaysto idinla jooga ay ficnayd laakiin waxaan idinka codsanayaa inaad fasax isiisaan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane siciid xuseen ciid oo si rasmiya u daafuray ololahan ayaa sheegay in soomaaliya uu muhiimad gaara u leeyahay ololahan lagu daafurayo talaalka cudurrada sambabada ee ku dhaca ariga
بسم الله الرحمن الرحيم وعمر بدون بار حوال معي وبدون ياه بدون خيرات يعني يعني حلوان يا الحين waxaan salaamayaa marka ugu horeysaa dhammaan martida iyo maaha meesha sugu timid ugu horeeyo gudoomiyaha guddiga khayraadka baarlamaanka doctor saciid agaasimaha guud madaxda agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradda wasiirka ganacsiga injineer cabdirashiid oo naga baxay hadda laakiin nala joogay xaflada bilowgeedii gudoomiyaha ururada dhakhaatiirta madaxa banaan banelban dctors nurton iyo madaxda kale ee qaybaha kale ururada kale oo hawadaanta ku ah sareelba iyo suweelba cidii ka joogta dhammaantiin iyo hay-adaha internationaalka wakiiladooda halkan ku sugan dhammaantiin waa salaamantiin salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa maanta isugu nimid daafurka tallaalka sababka ariga ee soomaaliya oo dhan laga bilaabay waxaa xusud mudan tallaalkan inuu yahay kaambeynka ugu weyn ee adduunka ka dhaca the biggest global campaign oo faw ay wado waa kan soomaaliya waaye waxaa kaloo xusud mudan in soomaaliya ay hadda labadii sano u dambeysay ay ahayd waddanka labaad xagga tirada xoolaha nool dibadda u dhoofiya waxaa ka horeysa oo keliya austraaliya taas waxay muujinaysaa caafimaadka xoolaheena xoolo jirin cidna ma soo dhoofsateen adduunyadu waa ay haystaa caafimaadkeeda xoolaha xajmigaa la-eg ee shan milyan ka badan kor u socda sanadkii tegey iyo sanadkan hadda aan ku jirno sanadkii kasii horeeyey waxay kobaco kororka xoolaha dhoofay u dhammaan boqolkiiba lix bay kor u socotaa sanadkan waxaa la filayaa inay kasii badan doonto oo boqolkiiba toban meelahaas u gaari doono kororka xoolaha dhoofay xooluhuna inay dhoofaan runtii maslaxaad baa ku jirta maxaa yeelay daaqa iyo calafka iyo si hada ganacsadihii halkaan ka hadlaya calay u sheegayay xooluhu waxay u baahan yihiin haddii la iska hayo ama aan ganacsi la gelin ama aan la gadin ama aan la dhoofin ama aan la qalin haddii waxa cidida gelaya waxay cunayaan laanna xoolaha waddankana ku nool waxay ka mid yihiin waddamada ugu xoolaha badan tobanka dal ee adduunka ugu xoolaha badan nooc walba xoolaha bay soomaaliya ku jirtaa barnaamijka waxaan ku faraxsannahay barnaamijka qorshaha qaranka saddexda sano ee dhowaan la daah furay bil ka hor xooluhu waxay kaga jireen prioritiga koowaad bay ahaayeen xafladii daafurka madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanku ay joogeenna wasaaradda qorsheynta iyadoo ku mahadsan arrintaas way way sheegtay bal waxay sheegtay in qorshaha qaranka livestock ama xooluhu inay yihiin qorshaha koowaad juhdi aada iyo aada u weyn runtii wasaaraddu waa gelisay in qorsho fiican lagaga qayb galo oo maanteeda waxaa iskale tiimkii wasaaradda hawshaa u waday agaasimaha guud hogaaminayay wasaarad ahaan waxaan hambalyeelnaa ololaha maanta bilaabanaya waxaan aada iyo aada u rideenaha lagu guuleysan doono dhakhaatiirta madaxa bannaan ururada dhakhaatiirta ee kala duwan oo runtii mudadii hadda burburka shaqadaas u istaagay si markii hore volonteer ah haddana gacan ka helaa hay-adaha unanka qaybo ka mid ah waxaan aada iyo aada ugu hambalyeelaynaa barnaamijkaas waxaan rideenaha inay dhammaan dhulka hadda laga furinaya oo dhan xoolaha jooga inay ka faa'iidi doonaan si fiicana loo fulin doono waana arrin runtii technical oo hadhow marka la fuliyo isbeddelka ku dhacay iyo waxaasoo dhan qaabab lagu qiyaasa ayaa jira marka waxaan aada ugu jeedinahay in kaabeynkaan socon doono waxaan kaloo wasaarad ahaan aan rabnaa in cudurrada kalena hadda kan waa sababka ariga xanuunada kale oo jirana in iyagana kaabeyno noocan baa laga samayn doono oo iska kaashan doono dhakhaatiirta iyo wasaaraduba dadaal noocaasa ayaa wadaa in cudurada kale oo cudurada kale oo xiriir kale leh ganacsiga ama saameynta ku leh caafimaadka in iyagana aan kaabeyno noocan kala ka sameyno haddii aan gacan ku helno iyo haddaanan ku helinna aan isku tashanno oo arrintaa xoogga la saari doono insha allah waxaan rajeynaynaa in khayraadka ugu weyna maadaama haysano xoolaha yahay in la dhaqan gelin doono sharcigii dhowaan baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey xanaanada xoolaha sharcigaas runtii wax badan hadda dhibaato ah oo xoolaha haysta ama qaabka loo daryeelayo qaabka loo xaynayo ayay ku cad yihiin waxaan ka shaqayn doonaa sharciga in la fuliyo oo dhaqan galo si xuquuqda xoolaha iyo daryeelkooda iyo waxay mudayihin loo loo hirgeliyo wey waxaan rajeynayaa insha allah u rajeynayaa kaabeynka guul waana furan yahay waxaa neef ka horeeyey inaan inaan tallaabay saakay waa adeegan dadkiisa.
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka dhacdooyinka maanta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa maanta tababar usoo gebagabeysay ururada dhallinyarada ee degmooyinka gobolka banaadir kaasi oo ku saabsanaa sharciga shaqaalaha ajnabiga kulanka ayaa waxaa soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda soomaaliya mudane cismaan libaax ibraahim oo kula dardaarmay dhallinyaradii ka qaybgalay siminaarka muddada labada cishaa socday inay wasaaradda usoo gudbiyaan haddii ay ka cawdaan shaqo qof muwaadin ah uu qaban karo loo dhiibo qof ajnabi ah waxaana uu sheegay wasaaraddu ay tallaabo cad ka qaadi doonto shaqaalaha ajnabiga ee gudaha dalka ka howlgala haddii ay qabtaan shaqo qof muwaadin soomaaliyeeda uu qaban karo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان dhalinyarada ka soo qayb gashay xafladan xiritaanka tababarka labada maalmood socday aad iyo aad u mahadsantiin sidii aad idinka aad waqti aad u geliseen inaad sharciga sharciyada sharci ka mid ah sharciyada dalka u yaal inaad wax ka barataan gaar ahaan sharcigan shaqaalaha ajnabiga ah runtii sharcigan muhiim buu idin yahay dalkoo dhan ayaa muhiim u ah sababtoo ah sharcigan inaad wax ka barataan oo aad ogaataan waxa waaye waxay ku jirtaa marka hore dantiinay ku jirtaa danta guud markii laga soo tago waad ogtihiin dalkeeni burburkii markuu dhacay inta hadda lagu qiyaaso ilaa iyo shan kun oo shaqaale ajnabi ayaa joogta oo ka shaqaynaya shaqadii ay qaban lahaayeen shaqadii idinka aad qaban lahaydeen ayaa joogta wasaaradda sebtembar kii ayay bilowday in ay ruqsad siiso shaqaalaha ajnabiga dalka jooga mar haddii shan kun oo shaqaale ay dalka ay joogaan oo ay ka shaqaynayaan oo ruqsad la'aan ay ka shaqaystaan ay joogaan adna aan lagaa yeelaynin inaad kenya tagtid ama turki tagtid ama meel waddan ka mid ah yurub ha noqoto africa aad tagtid oo aad ka shaqaysid lagaama yeelaya adig adoon ruqsad ka haysan dalkaas annagu aad ogtihiin ayadoo aan ruqsad la haysan inay dalka isaga shaqaysanayaan marka wasaaradda ayadoo taa ka duulayso arkaysa ayagu ay samaysay sharcigii shaqaalaha ajnabiga ah oo lagu dhaqi lahaa oo labaatan iyo shan sano burburkan ka hor hataa ma jira waa markii ugu horeysay dalka loo sameey ahaa sharcigan shaqaalaha loo sameey ayuu ahaa runtii sharcigan intii la sameeyey markii baarlamankan ansixay golaha wasiirada ay ansixiyeen kadib markii wasaaradda ay dhaqangelisay sharcigan laba kun iyo sideed boqol oo qof oo shaqaale ajnabiya ayaa la diiwaangeliyey maanta wasaaradda ruqsad ay siisay ay ahayso feelkoodii ayaan diiwaangelinay sideed boqol iyo konton shaqaale ajnabi ana shaqadii ay haayeen ayaan ruqsad markaynu soo weydiisteen ayaan u diidnay sababta aan ugu diidnay waxay tahay shaqada ay markaasi rabaan inay qabtaan waa shaqo oo hoose way oo dadka soomaaliyeed ay qaban karaan sida dhismayaal oo kale sida nadiifyaal oo kale waay waad ogtihiin magaaladan waxa ka jira waxaa arkaysa hotelada qaar inay ka shaqeeyaan gabdho ajnabi ah ama wiil ajnabi ah waad ogtihiin in daraawaleyn ajnabi ay joogaan waad ogtihiin dad guryaha dhisaay waa waxa ugu hooseeya waay maanta soomaaliya dhallinyaradeedii waxaysan qaban karin malaha maaha maalintii soomaaliya ahayd shaqadaa ma qaban karti tan waa qaban kartaa dii jire maanta shaqo aan la qaban karin malaha marka fursad bay idiin tahay marka sharcigan inaad barataan fursad weyn bay inoo ayay idiin tahay runtii ani aadan ugu faraxsanahay inta hadda idiin sheegay sideed boqol iyo kontonkan qof oo shaqaalaha ajnabiga fursadda loo diiday loo diiday waxay ahayd shaqo la qaban karo oo sahlan ay ahayd marka waxaan shaqadan dadka Soomaaliya ayaa qaban kara nadaafaan iri masjidan 150 ka waa bedelay dad Soomaaliyeed hadda ka shaqeysta waxaan rabnaa mustaqbalka saan u wadno waxaan rabnaa inaan aan gaarsino dad aan laga aan aan laga maarmi karin ajnabiga inay inay inay shaqada ay qabtaan kuwaas naftirkooda waxaan rabnaa inaan daba dhigno dad Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan kadibna muddo gaaban kadib loo bedelo ma dhici karto in dhaliileen ay shaqalaan noqdaan ay ahaadaan oo badaha iyo meel kasta ay ku ay isku daadiyaan dad ajnabi ah wiil ama gabadh ajnabi ah oo banaan ka timin inay dalka yimaadaan ay ka shaqaystaan suurtagal maaha sharcigan marka inaad barataan waxay faa'iido u tahay markaad waxaad ogaanaysaan xuquuq qofka ajnabiga shaqada uu qaban karo ayaad ogaanaysaan waad ogaateen shaqada uu qaban karo يعني حقوق وليه مد الوليه هي فرصة إذين بنان وادقتهن مجالد أتا ماشي أنا حلن لي هذا مركي لقى صوت مجال أورطن أيها ضد أجنبي كشقي مركنا ما دام أتكس صوتان تطبيع تون قد قبل كبنادر أتكس صوتان marka waad ogaan kartaan dadka ajnabiga oo ka shaqeeya meelaha aad ka shaqeyn kartaan ka shaqeeya waxa laga rabaa degmo kasta inay waaj inay iska saarto xil meesha ay joogto degmada ay joogto dadka ajnabiga ka shaqeeya war ninkan muxuu qabanaa ajnabiga shaqadaas ayuu qabanaa war shaqadaas uu qabanayo gabadhan iyo wiilkan ma qaban karaan ha waa inaad wasaaradda timaadaan aad tidhaahdaan annaga dadkan ajnabiga oo degmadan cabdiasiis ama degmadan kaaraan ama degmadan hebel ay ay ka shaqaynayaan shaqada ay qabanayaan annagaa qaban kan inaana tidhaahdeen annaga waxawaaye dawladda meel kasta dawladda waxawaaye idinkaa ah dawladda dad kooban inta dawladda ku jirto baarlamaan dad kooban waay laakiin shacabka ayaa laga rabaa in ay shaqada ay qabtaan idinkaa la idinka rabaa inaad sheegtaan xaafadda aad degan tihiin degmada aad degan tihiin hotelada ku yaala gabdhaha ama wiilasha ka shaqeeya oo shaaha shubaaya ama weytinka waxaas ah inaad sheegta war shaqada annagaa qaban kar ama ninka gaariga ku dhex wadaaja war annagaa qaban kana ama ninka kale oo farsamada hoose ku war annagaa qaban kana inaad tidhaahdaan wasaaradda marka waxaa la rabaa in ay ka saarto runtii ani tababarkan waa iiga duwan yahay tababaradii aan soo arki jiray tababar aad iyo aada muhiim aadan ugu farxasanahay in inaad ka faa'iidaystaan tababarkan oo aasaan u ogaataan dalku waad ogtihiin burburkii ka soo hadda waa soo kabanaya sanad sanadkii ka dambeeyo waxaan imaanaynaa meel fiican baan imaanaynaa waad ogtihiin waxa waaye mar haddii la kuf adiga hadda nafsiga haddaad dhacdo oo kuftid hal mar ma istaagi karin marka hore inaad maaragtay meeshii jilibkii ama meeshii wax kaa gaaray waxoogaa inaad la fadhisid kadib aad waxoogaa iskor u kacdid waxyaabahaasna inaad martid markaad islaamnaftiga inaad dusta iska tirtirtid kadib bay socod bilaabe marka waxa waad garanaysaan dowlad dhacday oo kuftayna waxay u baahan tahay waqti in la siiyo marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinkuga maaragtay mahad celinayaa sida aad uga soo qayb gasheen aad uga faa'iidaysteen tababarkan waa idinkaga mahad celinayaa waxaan kaloo aan u mahad celinayaa agaasim agaasimaha waaxda tababarada iyo agaasimaha shaqada gaarka iyo ajaanib muhaajiriinta oo runtii tababarkan soo abaabulay heerkaana soo gaartay ayagana aaday u mahadsan yihiin odayaha joogtada odayaha joogtada wasaaradda xiriir waxaan aaday u mahadsan yihiin waxaan waxaan waxaan idinkugu dardaarmayaa mustaqbalka dalka ayaa tihiin waxaa suurtagala in maaragtay madaxweynihii dalka meeshaan fadhiyo wasiirkii meeshaan fadhiyo xildhibaankii meeshaan fadhiyo qofkaas inuu meeshaan fadhiyaa suurtagala marka waxa waaye dalkeena wuxuu u baahan yahay dadkii sideedaba dalkan waad ogtihiin markii dhibaatada ama gumaysigii shalay uu dalka haystay dadkii badbaadiyey saddex tobankii israa'il oo dhalinyarada ahayd maanta maaga saddex iyo tobanaas waxaa lagu leeyahay saddex iyo toban qof ah keliya soo baxday dalkoo dhan aa lagu leeyahay hadda meeqaatiin idinki waxaa ka darantihin shan waxa waaye saddex iyo toban qof iyo wax ka badan meel isuguma imaan karin inay saddex iyo toban qof meel isugu yimaadaan oo ay ay ka fikiraan gumaysigii sare inay iska diidaan oo dalkan xurriyad u raadiyaan ayaa saddex iyo toban qof ayaa ayaa ka fikirtay maanta waa ka badan tihiin hadda inta inta joogtaan ka badan marka waxaa la idinka rabaa sidii dalkan dib loogu dhisi lahaa inaad idinka aad ma aragtay kow aad ka noqotaan dhalinyarada maadaama aatiin ayaa la idinka rabaa waad ogtihiin dhallinyaradeeni iyo gabdheeni waxay ku baaba'ayaan badday ku baaba'ayaan tahriibay ku baaba'ayaan ma aha kuwa badda gelaayo inay jaahili inay inay dad waalan yihiin ma ma aha annaga oo kale idinka oo kale qofku markuu yani shaqo la'aan noqdo wuxuu wax kastuu samayn karaa marka aad iyo aadaad u mahadsan tihiin sida aad uga faa'iidaysteen tababarkan sida aad aad tababarkan wixii aad ka barateen rag dadka kale dhalinyarada kale oo xaafada degan qof kasta ilaa toddobiyo tobanka degmo aad ka socotaan inaad gaarsiisaan oo aad fidisaan dhalinyarada xaafada aad degmadooyinka degma degan inaad gaarsaan waa idinkula dadaarmayaa soona sheegtaan dadka ajnabiga oo shaqada idinka aad qaban kartaan qabanaya oo magaalada ka shaqeyna inaad noo soo sheegtaan aad aad aad aad aad iyo aad aad u mahadsantihiin aad iyo aad aad u mahadsan soo dhawaada
kulan looga hadlayay doorka haweenka soomaaliyeed ee siyaasadda kaga qaybgeli karaan iyo sida ay iyagu dhankooda isugu dhiirigelin karaan hanaanka siyaasadeed ee dalka laguna qabtay magaalada tan muqdisho ayaa lasoo gabagabeeyey qaar ka mid a ardayda wax ka bartay jaamacadaha dalka ayaa ka qaybgalay kulanka oo su-aalo ku weydiinaya guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka kulanka kadib ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay abukaati xuseen aadan xasan yaasiin oo ka mid ah barayaasha soomaaliyeed ee wax ka dhiga jaamacadaha dalka markaana ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka waxaana uu ka hadlay muhiimadda uu kulankan u leeyahay guud ahaan haweenka soomaaliyeed
horta anigu waxaan la yidhaahdaa abukaati xuseen aadan xasan yaasiin oo bara jaamacadaha muqdisho ka mid ah markaan ka hadlo dibetkii maanta la qabtay ama doodii aynu ka qayb galnay oo su-aalahan lagu weydiinhayay waxay ahayd dood aada u fiican oo wacan oo wanaagsan waxayna ugu wanaagsaneyd marka la eego dhanka anshaxa sida loo ilaalinhayay sida ay dadku isu dhegaysanhayeen si wacan oo wanaagsan bay ahayd midda kalena waxay ahayd maadaama las dhegaysto waxaa imaanaya su-aalo iyo jawaabo su-aalihiina la weydiiyeyna waxay ahayd su-aalooyin munaasib ku ah arrinka aynu ka doodaynay ama laga hadlahayo arrinka aan anugu ka hadlay ee doorkaygu uuna ahaa waxay tahay haweenku door sidee ah ayay leeyihiin haweenku door muhiima ayay leeyihiin waxaan ka hadlay islaamka ka hore hablahu waxay ku jiri jireen iyo ummadihii hore say u lidi jireen waxaan kol dambe ka soo hadalnay marka soomaalida gabadha agtooda waxay ka tahay gabadhu agtooda sharaf bay ka leedahay qiimay ka leedahay markaynu ka eegno dhaqankooda oo dhaqanka soomaaliyeed sidoo kale haddana markaynu ka eegno diinta islaamka gabadhu imaa waxa weeye waa hooyo ama waa xaas la jecel yahay ama waxa weeyaan waa walaal oo la jecel yahay ama eedo iyo habarar weeyaan kolnaba marka meel lagu tuura ma ay laha taa daraaddeed marka waxaan leenahay mashruucani ee haweenka ha la siiyo awood ha la siiyo boqolkiiba soddon ma umuur ay soomaali leedahay miya mise umuur ay dadyow kale leeyihiin weye jawaabtu marka waxaa weeyaan haddii arrinta soomaali loo soo celiyo oo dhaqankeedii iyo diinta islaamka ay dad muslimiina weeye loo soo celiyaayey dee wax ka hadlaysanba ma laha hablihii ay doodaan ay u raadiyaan ay u buuqaan ay u qayliyaan maba ay jirtaba maxaa yeelay dhaqankiibaa siinhayo diinta islaamkiibaa maamuus iyo sharaf ay ku dhex leedahay marka saa daraaddeed marka gabadha kale ee waxa badan ka maqan yihiin ama ku dulman adduunyada kale la mid ma aha haddaan misaal u soo qaato tusaale gabar baa aabbe iyo hooyo dhaleen ay barbaariyeen aqoonteedii waxeedii o dhanba soo gaarsiiyeen markay guursatay waxay ugu horraysay ka tanaasulaysaa waxa weeyaan waa magacii aabbihii iyo qowskii iyo reerkii soo barbaariyey taana marka waxay u tahay ihaano dhaqanka soomaaliyeedna agtiisa wax maaragtay aad ugu liita weeye diinta islaamkana way xarimtay wade marka soomaali dhaqankeeda suuban iyo shareecada islaamka ayaa kaga filan ee haweenka maamuusidooda marka haweenku kuma ay dulmano dhaqanka soomaaliyeedna kuma dulmano oo soomaalida dhexdeeda kuma dulmano way ku sharfan yihiin diinta islaamkuna dee wayba sharaftay oo xaq iyo xuquuq badan bay siisay gabadhu oo markaasay toole ay ragga ayay la mid yihiin xuquuqdooda iyo xaqooda marka su-aalsha la weydiinhaya ee adduun iyo aakharo iyo awaamirta ilaahay uu bixinayo subxaanahu watacaala way u siman yihiin rag iyo dumar meel lagu kala soocayna ma laha allaahuma inay noociyadda ay ku kala duwanaadaan maha leh amarka ilaahay uu wada qaban marka waxaa laga yaabaa inay gabadhunan nooc ahaan qaar ay uga duwanaato ragga waa taasina markaa waxa weeyaan waa xagga fiqiga iyo iyo axkaamo gooniya weeyaan laakiin axkaamta asalka ah ee shareecada islaamka ah cudubdhaxaadka u ah ee caqiidada iyo iimaanka ah rag iyo dumar isku sibaa looga wada doonayaa oo ilaahay subxana wa tacala inay rumaysaan laga dooni sida wiilkaba looga doonayo inuu alla iyo rasuulkii rumeeyo sida looga doonhayo inuu towxiidkii iyo arkaantii islaamka uu ola yimaado wiilka looga dalbahayaa gabadhina looga dalbahayaa marka laga yaaba marka inay axkaamta qaarkii ay kaga duwanaadaan ragga markii loo kaco axkaamta rag iyo dumarku ay ku kala duwan yihiin aslan mid waa midda caqiidadaho isku mid bay ka yihiin midina waxa weeyaan waa axkaam fiqi aho ay raggu kaga duwan yihiin dumarka aynan raggu kollaba soo gelin iyo mid ay rag iyo dumar mushtarik wada yihiin ay noocyadu kala duwan yihiin saddexaas axkaam baa loo qaybin kara xagga shareecada islaamka
gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliim ismaaciil xaliim yari ayaa warbaahinta qaranka uga warbixisay sida haweenku ay isugu dhiirigelin karaan ka qaybgalka hanaanka siyaasadeed ee dalka bismillaahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa mahadda ilaaha weyne waaxidaa leh waxaa kaloo runtii mahad leh hay-addii soo abaabushay arrintaaneeto oo act for somaaliya la yidhaahdo waxaa la yidhi markii la hadlo ama la heshiiya ama markii la hadlaa wax yimaadaan laakiin haddii la aamusnaado waxba ma dhacaayaan maanta waxaan ku jirnaa waktigii ay siyaasaddu isbedelaysay doorasho aan ku jirnaa doorasho micnaheeda waxaa waaye isbedel inuu dhaco qof aan qof oo muxuu ahay i anfacaayo inaan keeno inuu ii qabto meesha oo xildhibaan inuu noqdo qof aniga ee anfacaaya annaka gaar ahaan haddaan haweenka nahay waxaan dareensannahay in aan ku yarnahay muxuu ahaa baarlamaankii baarlamaankuna waa meesha siyaasadda iyo nolosha iyo muxuu ahaay jaha kasta oo wax lagu go-aaminayo meesha laga go-aamiyo barnaamijka soomaaliya lagu hogaaminayo meesha laga go-aamiyo waay meeshaas waxaa soo gelaya marka dana badan oo aan leenahay oo haween ahaan aan leenahay oo qoys ahaan aan leenahay aa soo gelaya waxaan rabnaa marka meeshaaseyto inaan maadaama soomaali nahay wixii wax kalee nahay taariikhiyana haddaa fiirsid ilaa gobonimadoonkii ilaa dowladihii soo jira ilaa dagaalkii markuu dhacay ilaa hadda qolada ugu badan ee wax baadbaadisay inay haweenka yihiin aan dareensanahay marka inaan helno wixii aan xaq u lahayn oo waajib waajib waxaan wax la wada leeyahay waaye qaybta aan ku leenahayna annakaanba inta badan warsanayna qayb yaroon wax idinku tarno oon wax ku tarno baarlamaanka oon wax ku kordhino oon wax ku dhisno inaan ku yeelano si arrimahaas loo helana arrimaha barnaamijyadan oo kale waa inay dhacaan waa in laga wada hadlaa waa in dadka wacyigelin la siiyaa waa inay dadku dareemaan laakiin haddii layska aamusnaado dareenkiyaa dhumaaya muxuu ahaa qofkii wax rabageesinimo ma yeelanayo si uu inuu wixiisi ku raadsado marka waxaa waaye albaabka iftiinka ay furaysaa doodahan oo kaleeto marka su-aalaha maanta la idin weydiinayo oo kale waxay u badnaayeen dumarka inta hadda dowladda ku jirta haddii ahaanay baarlamaanka iyo kuwo kaleba runtii ma ka kontarosheen dhinacyo aqoonta iyo kartida ay leeyihiin kuwa hadda imaanayase sidee aqooni loogu xulan karaa wayna wada ognahay gabdhaha soomaaliyeed badanaa jaamacad ay ka wada baxeen tii ugu yar waa dugsi altan kalena waa baajular marka sidee hadda is leedahay maadaama gabdhihii wax badan hadda ay barteen oo teknolojiyada casriga ay fahmeen waa lagu soo xuli karaa maadaama badanaa aqoonyahana ay yihiin sidee lagu soo xuli karaad is leedahay horta waxaa fiicnaan lahayd waxa markaan isweydiinayna inaan backgroundkeeda soo baarno inaan soo ogaano baarlamaanku siduu u shaqeeyaa baarlamaanku muxuu qabtay gabdhaha ku jira baarlamaanka siday u shaqeeyeen baarlamaanku maxay qabteen maanta jiritaanka ummadeenna ay jirto iyo shaqooyinka socda iyo howlaha socda iyo sida la iskugu xiran yahay iyo sida ay howlaha u fulayaan iyo waxa la qabanaya waxay tahay wax siyaasadeeda lagu soo jiheeyey baarlamaanka oo baarlamaanka looga markii hore lasoo diyaariyey hay-adihii ay quseeyeen ay soo diyaariyeen ay soo soo soo qor soo qoreen bugaag waaweyn ka sameeyeen baarlamaanka loo soo gudbiyey baarlamaankuna uu ka dooday doodahaas marka lagu dhex jiro marka waa- waa waa la arki karaa gabdhuhuna say uga qayb qaateen ragguna say uga qayb qaateen haddii kale go-aamo aan isku hogno maba la soo gaarin haddii aan la shaqaynin oon wax la qaban maanta baarlamaankeenu marka su u dhisan yahay haddaa fiirisid xafiisyadiisa sida yihiin haddaa fiirisid structurekooda haddaa fiirisid waxa waaye baarlamaan institution jira oo taagan oo xafiisyadiisii iyo kateenadihiisii isku xirxiran ay jiraan oo meel kasta wax loo abaaro ay jiraan waxaa jira guddiyo waxaa jira guddiga joogtada ah waxaa jira guddiga arrimaha gudaha waxaa jira guddiga een, communicationka iyo isgaarsiinta waxaa jira guddiga ammaanka waxaa jira guddiga xuquuqul insaanka waxaa jira guddiga een, shuruucdii iyo constitutionka sidii loo habeyn lahaa waxaad arkaysaa guddiyadaas siday u shaqeeyeen iyo siday u dhisan yihiin iyo waxa ay ay odorosaan iyo waxa ay ka hadlaan iyo waxa go-aamada ay gaaraan shaqo joogto ah aa meesha ka socoto dadku waxay maqlaan keliya een, mooshinaa la- aa la- la keeno oo telefishinka iyo dadku ay buunbuuniyaan laakiin waxaa ka weyn oo runtii waxaasoo dhan huusan shaqada socoto iyo sida loo kala fulinayo gudiyadaasna waxaa ku jira gabdho active ah gabdhaha baarlamaanka ku jira ku jira active ka mira dhaliya qaarkood gabdhahaba hogaamiya oo oo gudiyadaas hogaamiya oo oo ka miro dhaliya marka een, baarlamaanka hadda noo jira ama gabdha ha ahaadaan ama wiilal ha ahaadaan rag ha ahaadaane aqoon hadday leeyihiin waayo aragnimo hadday leeyihiin een, een, waxa waaye meesha aan hadda joognayna keeneen ayna gaarsiiyeen horumar markii hore loo sii socdana way sii horumaraysaa waa runtaa teknolojiya heer sare ah hadda lagu shaqeeyaa weli laakiin annaga waxaan joognaa teknolojiya heer sare adduunka looga shaqaynayaa annagana waxaan joognaa weli qabiilaa wax lagu soo xulayaa waa laba gaab oo aada u kala fog haddana iyadoo qabiilkaas lagu soo xulay aa laysku dayayaa in adduunyadii lala jaan qaado oo wax lala sameeyo dhibaatooyin badanaana haysata dhibaato dhaqaalaana haysata dhibaato amniyaana haysata dhibaato xorriyad siyaasadeeda aa- aana haysata maadaama aan ka maqnayn caalamka shan iyo labaatan sano waxyaabo dad wax badana nalooga faa'iidaysta soomaali ahaan marka waxaan kula talinaynaa odayaasha iyo dadka wax soo xulaaya iyo guddiga wax soo xuli doono konton iyo kowga ah in ay ay- ay qof u qalma oo na badbaadin kara oo na samato bixin kara inay soo xulaan inay u fiiriyaan yaa soomaali badbaadin kara oo samato bixin kara inaysan u fiirin kanaa adeerkay dhalay iyo kanaa wax ii ah inaan loo fiirinin gabar ha ahaato rag ha ahaato
dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka dhacdooyinka maantana intaas aynu kusoo afmeeraynaa waa farsamadii maxamed cabdiqalaf anigoo maxamed macali xasan waadkana idinla socodsiinay intaan mid kan lamida ku kulmayn waxaan dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jir bay laba gamcood wax ku qaban karaan anis weeshano walaalayaal aan wada jirno ay walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirno ay walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaahayagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaahayagii rumaadow walaalayaal wadaad jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshanno walaalayaal awada jirnoy anis weeshanno walaalayaal awada jirnoy shicibiyaaqow wanaagsani walaalayaal waxyaaba iyagii rumaadow walaalayaal shicibiyaaqow wanaagsani walaalayaal waxyaaba iyagii rumaadow walaalayaal wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal